asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa aniga iyo wafdiga wada soconno ee ka socda dowladda federaalka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya farxad weyn noo ah inaan maanta baydhabo jannaay aan ku sugannahay inaan qeybihii bulshada ee maaragtay magaalada baydhabo iyo gobolka baay aan la joogno inaan waxa ay qabaan iyo waxa ay maaragtay damacsan yihiin iyo himilooyinkooda inaan la qaybsanayno o la wadaagayno sidaan horeba u sheegay wafdigan dowladda ka socdo ee yimid gobolka baay ujeeddada wafdiga iyo socdaalkooda wuxuu yahay inaan u kuurgalno xaaladaha siyaasadeed nabadgelyo bulsho iyo dhaqaale ee gobolka inaan u kuurgalno inaan la kulanno dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahaayeen haweenka dhallinyarada odayaalka saraakiisha ciidamada maamulada heer degmo iyo heer gobol dhammaan qeybaha kala duwan oo dhan inaan aragna ayaan rabnaa ujeeddadu waxay tahay inaan dul istaagno soona taabanno xaaladda iyo heerka dhinac siyaasadeed nabadgelyo bulsho dhaqaale ee deegaanku uu ku sugan yahay inaan soo taabanno ayadoo wafdigu uu ka kooban yahay wasaarado kala duwan laakiin haddana si gaara wasaaradda arrimaha gudaha oo ah wasaaradda ay hoos yimaadaan maamulada gobollada iyo degmooyinka sab socdaalkan asaga ah oo haddaa meeshan aan ku nimid si gaarah ayay waajibaad iyo arrimo gaaraho ay wasaaraddu ay maaragtay rabto ayay rabtaa ina halkan ka qabato waxaa ugu weyn wasaaraddu waxay dhowaan ku dhawaaqday sida kulley idaacadaha iyo telefisyoonada aad ka maqasheen ama xukuumaddaba guud ahaan ay ku dhawaaqday in la rabo dib in loo yagleelo maamuladii gobollada iyo degmooyinka maamulada gobollada iyo degmooyinka in dib loo dhiso lagana soo dhiso maamullo kumeel gaara oo jiri doona muddo lix bilood ah ugu badnaan maamuladaasi oo afar shaqo la rabo inay qabtaan shaqada koowaad ay qabanayaan waxay tahay arrimaha nabadgelyada iyo deegaanada iyo degmooyinka ka dhiman gobolka inay gacanta dowladda kusoo celiyaan inay ka shaqeeyaan waajibka labaad ee maamuladaasi ay qabanayaan waxay tahay arrimihii adeega bulshada hadday ahaan lahayd caafimaad waxbarasho gargaar in ay dowladda dhexe iyo ayagaba ay ka wada shaqeeyaan oo ay bulshadu si u gaarsiin lahaayeen ay ka shaqeeyaan waajibka saddexaad waxay tahay in dib u heshiisiin iyo walaaleyn iyo nabadeyn ay u sameeyaan deegaanada degmooyinka iyo tuulooyinka wixii ka harsan ee dib u heshiisiin ahee jira inay sameeyaan iyo ugu dambeyn waajibka afraad wuxuu yahay inay u gogol xaaraan maamulkii rasmiga ahaa ee gobollada iyo degmooyinka ay yeelan lahaayeen maamuladaasi oo ku imaan doona qaab doorasho ah oo degmo kasta laga soo dooran doono koo iyo labaatan xubnood degmo kasta laga soo dooran doono koo iyo labaatan xubnood oo golo deegaan ah oo ay bulshadu soo dooran doonto koo iyo labaatankaa xubnoodna iska dhex dooran doonaan maamulkii gobolka iyo maamulkii degmada intaba ay iska dhex dooran doonaan maamulkan kumeel gaarka ah ee la raba haddii gobolladii degmooyinka laga dhiso laftirkiisu ma noqon doono maamul magaalada muqdisho laga soo magacaabo oo wasaaradda arrimaha gudaha soo magacaabdo ma noqon doona wuxuu noqon doonaa maamul ku yimaada wada tashi lala yeesho dadka qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool gobolka iyo degmada ku yimaada gobol kasta ama degmo kasta ee maamulka hadda ka jiraahay ay dadku inay raalli ka yihiin aan dareenno oo ama adeeg nabadgelyo ama adeeg bulsho iyo kawarqab iyo dhexgal iyo raalli noqosho bulshadu ay raalli ka tahay gobol alla gobolkan ka dareenno iyo degmo kastan ka dareenno haddee qof fiican anigu bedeli mayno laakiin gobol kasta iyo degmo kasta oo aan ka dareenno bulshada iyo asaga inay u dhexeeyo gaab oo aysan bulshadu adeega iyo waxqabadka maamulkaasi inaysan raalli ka ahayn aan dareenno waxaan ku qasbannahay maamul ahaan iyo wasaarad ahaan inaan u howlgalno maamulkaasi inaan bedelno aanan ku bedelno maamul kale oo ay keensadaan deegaanka iyo dadka deegaanka ku nool iyo qeybihiisa bulshada ay keensadaan oo talatooda ku yimaada inaan ku bedelno ayaan ku qasbanna maxaa yeele annagu mar kasta haddaan nahay maamulkii dowladda dhexe waxaan ku shaqaynaynaa dareenka dadka waxaan ku shaqaynaynaa rabitaanka dadka waxaan ku shaqaynaynaa aragtida dadka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi asagoo meel fadhiyaa janaaze la soo hormarsiiyey dadkii la fadhiyaa waxay dhaheen barakablaabuu ahaa khayrlaabuu ahaa waa shar badnaa waa midkii badnaa nebigu wuxuu yidhi wajabad haddana janaaso kale la soo marsiiyey alla ninkii fiicna oo khayrka badnaa oo wanaagga badnaa oo dadka u roona oo sadaqada badnaadii wejabaduu dhahay haddana nabiguba labadii jeer buu hal jawaabu bixiyay ogo wejabad iyo wejabad wejab macnaheed waxaa waaye wuu helay iyo wuu helay waa way weydiiyeen saxaabadii marka waxay dhahay yaa rasuulullahi nin fiicanaa lasoo marsiiyey wuu helaa tiri nin kaloo xunaa lasoo marsiiyey weel maxaa ka wadaa wuxuu yidhi idinku haddaad tihiin bulshadii oo dunidan ku noolayd markhaatigii ilaahay adduunkan uu keensadaa tihiin marka ninkii ay wanaag ku sheegteenna markhaati maadaama aad tihiin wanaagga aad ku sheegteenoo xag ilaahay ka helaa ninka aad xumaan ku sheegteenna maadaama markhaatigii ilaahay aad tihiin xumaantii aad ku sheegteen buu ilaahay xaggiisa ka helayaa waxaan ka wadaa marka markhaatigii bulshadan da dowladda ee bulshadii gobolkan joogtay degmadan joogtay waa intiinaani inta maqan cid alle ciddii maamul ah ee aada wanaag ku sheegtaanna annaga waxaan leenahay wejabad cid alle ciddii maamul ahod xumaan ku sheegteenna waxaan leenahay wejabad maxaa yeele waa ku qasban waa ku qasbannahay inaan sidaas qaadanno waa ku qasbannahay waxaan rabnaa marka midna waa rabaa horta haddaan soomaalina anigoon hadda maamulka halkan ka jira difaaceyn oo inaan difaacana dawaab igu leeyahay oo waa ninkii aniga wakiilkayga ahaa waaye gobortooruhu wasaaradda arrimaha guduhu wakiilkaya guddoomiyaha degmadu wasaaradda arrimaha guduhu wakiilkaya aniguna madaxweynahan wakiilka ah marka sidaas laisku daba yaallaa laakiin haddana qof bini aadan ahoo ziira a ma jiro qof kasta waxna waa saxa waxna waa qaldaa shaki waxaan ku jirin maamulka gobolka maamulka degmadu inay wax qabteen waa qiraa taas maxaa yeele qof ziira ama jiro laakiin haddana inay dhaliil leeyihin shaki kuma jiro idinkaaba sheegay inay dhaliil leeyihiin inay dhaliil leeyihiin idinkaaba sheegay marka waxaan rabaa marka soomaali haddaana inaan baranno qofkii qof kasta waxa uu sameeyey inta uu sameeyo fiicanoo yarna hala sheego xoogaaga yarka oo uu ka sambiririxday ama uu ka gaabiyena hala sheego laakiin yaan la wada dhihin yaan la wada dhihin qofka waa wada xun yahan yaan la wada dhihin waa wada fiican yahan qof wada fiicanna adduunka ma jiro qof wada xunna adduunka ma jiro marka taas waa iga war guud waaye macnaheeda ma aha wixii aad sheegteen niman nin mare ku daahaya marna ma ahi wixii aad sheegteen iyo waxaad dareenteen iyo waxaad gocateen nin mare ku daahaya ma ahi laakiin waxaan diidanahay ninka berri yimaadana haddii uu sidoo kale la yidhah oo kan kaloo yimaado maamul noo toosaa male waxaa la rabaa kii maanta yimaada hadduu dhaliilan yahay dhaliiltiisa aan sheegno hadduu ammaano yahay ammaantiisa aan sheegno intuu ku dhaliilan yahay aan sheegno haddii aan iska bedelayno idinkaa khiyaar ule bulshada khiyaar ule waa la bedelaa hadduu noo joogaa idinkaa khiyaar ule bulshada khiyaar ule waa noo joogaa annaga haba yaraatay haddaan nahay waa dowladdii dhexe dadku qofaysa rabin kuma korhaynayna dadka qofay rabaanna kama xoogayno kama qasbayno mar walba waxaan ku shaqaynaynaa rabitaanka bulshada doonista bulshada waxa ay bulshadu aragti iyo fikir ay ka qabta maamulkaas ayaan ku shaqaynaynaa haddii marka maamul kasta uu ogaado in aragtida bulshada berri lagu xukumi doono oo bulshada waxa ay ka qabta berri ay abaalmarkiisa iyo wanaagiisa iyo midkigiisa uu noqon doono maamulkaas wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu bulshada tixgeliyo inuu bulshada imbawar gareeyo inuu bulshada talada wax ka siiyo inuu bulshada raalli geliyo inuu bulshada hortooda iska dhiso ayuu ku qasbanaan doonaa marka taas waa waddo fiicanoo noo bilaabatay waa waddo fiican oo dowladda soomaaliyeed siyaasadeeda iyo bolisigeeda waxa ay ku shaqaynaysa ah aada iyo aadaan umahadsantihiin aad baanu ugu faraxsanahay sida maarata runtii wanaagana xorriyaddana fiicnaantana aada u hadasheen aad iyo aadaan ugu faraxsanahay taas waa dhinacay dhinacii maamulka dabcan waxaan la kulmi doonaa qaybaha kale ee bulshada ee dhiman ayaan la kulmi doonaa waxaan la kulmi doonaa maamulka laftigiisaan la kulmi doonaa oo asagana aragtidiisi iyo fikirkiisi waxa uu qabo noo sheegi doono noo sharxi doono waa la kulmi doonaa markaa kadib ayaa markaa wadatashiga qaybaha bulshado dhan dhammayno ayaan aragtidanada iyo fikirkanaga saxda ah iyo kama dambaysta aan soo bandhigi doonaa weliba waa markaan dowladda dhexe ee xamar joogto aan la sheergalayno annagoo ururinay fikirkii iyo aragtidii jiray oo idin ururinay ayaan la sheergalayn doonaa insha allahu tacaala taas sidaasay noo tahay dhinaca kale sida saaxiibada ay hore u sheegeenba adduunku wax walba waxay leeyihiin baysay leeyihiin nolosha waxaa bays u ah nabadgelyada haddaana nabadgelyo jirin maamul ma jiraayo haddayna nabadgelyo jirin horumar ma jiraayo haddaysan nabadgelyo jirin wax jiraayo haba yaraatee maaha marka saa daraaddeed waxaan rabnaa dadweynaha gobolka baay iyo dadweynaha degmada baydhabo oo runtii sida hore loo cabiray anagana aan ognahay qof kastana uu ka markhaati kacayo ah dad nabadda jecel dad nabadda jecel ah in nabadda sida hadda goboratooruhu hortiina idinkaga ammaanay oo uu yidhi dadkaani nabadda maanta jirtaahi iyo inta nabad ahe jirtaa dadkii sababta u ahaa oo keenay waayo inaad sii laba laabtaan inaad nabadda ka qayb qaadataan inaad ciidamada qaybaheeda kala duwan aad la shaqaysaan inaad ciidamada taakulaysaan inaad ciidamada tabantaabisaan inaad ciidamada warka iyo xogta jirto dhabta ah oo ka jirto guryaha iyo deegaanada iyo xaafadaha iyo luuqyada aa usoo sheegtaan maxaa yeele annagu guri kasta iyo askari kama dhigi karno soo run maaha guri kasta iyo askari lagama dhigi karo laakiin guri kasta iyo askari waxaa lagu noqon karaa marka bulshadu ay dareento nabadda inay ayada leedahay bulshadu markay dareento askariga inuu askarigoodi yahay askartana waxaan kula dardaarmi lahaa askari aan bulshadiisa haysanin askari ma aha askarta waxaa la rabaa bulshadooda inay u turaan bulshadooda inay unaxariistaan bulshadooda inay ka mid noqdaan bulshadooda inay soo jiitaan ayaa askartan laga rabaa ciidanka ciidanka noocyadiisa kala duwan laga rabaa gaar ahaan weliba ciidanka booliska oo ah ciidanka mar kasta la mataanaysan ciidanka dadweynaha la mataanaysan oo dadweynaha la nool oo dadweynaha ka warqabo oo dadweynaha ku dhex jiro si gaara waxaan kula dardaarmayaa inuu noqdo ciidankii ku sifooba sidii loogu talagalay ka shaqeeya waajibaadkii loogu talagalay inuu noqdo ayaan si gaara kula dardaarmayaa ciidamada kale ama ha ahaada nabad sugidda ama militarigana sidaasoo kale ayaan kula dardaarmaya waad ogtihiin annaga waddankana weli xaalad dagaalaa lagu jiraa maadaama xaalad dagaal lagu jiro oo duruufuhu ay si yihiin ciidamadannadu waa ciidamo hal tiim camal isku ah oo isku hal shaqo wada qabtaa sidaad ogtihiin ciidanka militariga waxaa loogu talagalay waddanka inuu xuduudihiisa ilaaliyo laakiin maanta wuxuu shaqo ka hayaa degmooyinkii iyo xaafadihii iyo midkii buu shaqo ka hayaa duruufta ayaa sababta duruufta haddii laga baxo waajibaadkiisii qaranka uu u idmaday ayuu u laaban doonaa oo u laaban doonaa laakiin maanta wuxuu taakuleynayaa oo tabantaabinayaa oo gacan siinayaa oo garab siinayaa ciidankii booliska iyo ciidankii nabad sugidda oo ayagu ay ahayd maandheedkooda iyo waajibaadkooda inay nabadgelyada gudaha sugaan xataa ciidanka nabad sugidda talagalkaasa shaqada loogu talagalay waxay tahay xuuraan iyo xan iyo in dhacdada iyo falka iyo faldembiyeedka intuusan dhicin inay ka war keenaana loogu talagalay ciidanka booliska waaye ciidanka ammaanka muuqda loogu talagalay inay qabtaan nabad sugiddii laftirkeeda hadda waa arkaan waxay u shaqaysaa qaab military iyo qaab boolis iyo qaab shaqo kastay qabataa waxaasoo dhan duruuftaa sababaysa hadday xaaladda nabadgelyada degto ciidan kasta waajibkiisuu qabsan doonaa cid walbana waajibkeeda ayay qabsan doontaa marka waxaan rabaa ururada bulshada gaar ahaan haweenka haweenku waa cududda ugu weyn ururada bulshada waa dadka ugu qiimaha badan waa dadka ugu qaayaha badan runtii dowladdanada hadda annaga aan ka socnana haweenku waxaad ogtihiin door aad iyo aad mug u lahaan siinay waxaana rabnaa doorkaas muggale ee laga siiyey heer qaran inaan heer gobol iyo heer degmo usoo dejinaan rabnaa insha allahu tacaala wax diidaya wax diidaya iyo meelay ku qorantao mamnuucaysa gabar inay gobortooro gobolkan ka noqoto male guddoomiye degmo inay ka noqoto male inay ummaddan hogaamisa male meel ay ku qoran tahay dastuur diidaaya male idinkaa laydinka rabaa kartideedii iyo awoodeedii iyo galaankiilkeedii iyo midkigeedii inaad la timaadaan idinkaa laydinka rabaa bulshaduna hadda bisayl ay gaartay way arkeen gabdhaha doorka iyo qiimaha iyo sharafta ay ku fadhiyaan way arkeen waagii hore waxoogaa gabdhaha xusulka la gelin jiray hadda waa laga baxsaan filahay marka aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad marar kalaan kulmi doonaa ilahi haduuna gaarsiiyo waxaan rabnaa dhammaan dadkao dhan inuu lagu salaamo waxaan salaan idinkaga sidnaa madaxdii qaranka madaxweynihii ra-iisul wasaarihii guddoomiyihii baarlamaanka dhammaantood ayaan salaan idinkaga sidnaa salaantaasna inay noo guddoontaan waa rabnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu